halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban iyo hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaada bisha maarjna waa siddeed iyo toban sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure
ilaa hadda intaan hadda bayaarnay oo aan diiwaangelinay ka soo baxay maaragtay waajib udur iyo meelaha maaragtay iloonka u dhow meelihii daraad maaragtay ciidamada ay la wareegeen dadka ku mareysada waxaa lagu qiyaasayaa lix kun oo ruux
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur yuusuf afhayeenka xafiiska isku dubaridka mucaawanada bini'aadminimada ee soomaaliya oo isaguo ka hadlaya dadkii ku barakacay dagaaladii dhowaantan dhex maray ururka al-shabaab iyo ciidamada amisom waraysi aan la yeelna ayaad goordhow maqli doontaan qodobada kaleed barnaamijka roornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah marka dibudhiskii muqdisho marka dibudhiska muqdisho ka socda la eego golihii murtida iyo madadaaladu xaaladiisu waa sidee maraykanka iyo midowda yurub oo cunaqabatayn saaray dalkaasi rushia xubintii sarifka iyo suuqyada iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka madaxweynaha ruushia valadimir putin ayaa saxay wareegta uu ku aqoonsanayo madax bannaanida gobolka kremiya isagoo kremiya u aqoonsaday dal qaran ah oo xornimadiisa qaatay master putin ayaa wareegtadan saxiixay isniintii shalay maalinuun kadib markii haftidii laga qaaday dadka reer kremiya ay noqotay waxa saraakiil ruushahay ay ku sheegeen in boqolkiiba toddobiyo sagaashan dadkii codkooda bixiyay ay u codeeyeen in kremiya ay xor ka noqoto dalka ukraine wareegtada ayaa sidoo kale timid saacada uun kadib markii maraykankii midooda yurub ay cunuqabatayn saareen saraakiil ruusha iyagoo ka jawaabaya taageerada ay kremiya ku taageereen inay ka gooda ukraine saraakiil ka tirsan aqalka cad ee maraykanka ayaa warfidyenada u sheegay inay hayaan caddeymo muuqda oo muujinaya in waraaqii codbixinta haftida gobolka kremiya horey loo calaamadeeyey loona calaameedeeyey codaynta ka hor maamulka obama iyo midooda yurub ayaa ku celiyey in haftida kremiya ay ku celceliyey in haftida kremiya ay tahay jabin lagu sameeyey dastuurka dalka ukraine iyo sharciyada caalamiga ah danjiraha dalkaasi afghanistan ka fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay inuu hubo in dowladdiisu ay saxiixi doonto heshiis ay la gelayso maraykanka oo oggolaanaya in qaar ka tirsan ciidamada maraykanka ay baaqa kusii ahaadaan afghanistan kadib marka ciidamada maraykanka laga daadgurayo dalkaasi dhammaadka sanadkan madaxweyne karsaayi oo khudbadiisa ugu dambaysa u jeedin doona baarlamanka dalkaasi sabtida soo socota ka hor doorashada madaxtinimada ee lagu wado in ay ka dhacdo dalkaasi shanta bisha abril ee idna soo socota ayaa waxa uu mar kaleeto ku celiyey in qalinka aanu ku duugi doonin heshiiskaasi karsaayi ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in ciidamada ay baxayaan wakhtigii loogu talagalay iyadoo militariga afghanistanna uu gacanta ku hayo sagaashan iyo saddex boqolkiiba dalkaasi inta kalena ay gacanta ku soo dhigi doonaan safiirka afghanistan ee qaramada midoobay master tenen waxa uu sheegay in shacabka afghanistan ay ka muujiyaan golaha odayaasha dhaqanka ee looya jirga bishii novembar in ay rumaysan yihiin muhiimadda in la sii wado xiriirada istaraatiijiga ah ee uu afghanistan la wadaago maraykanka neto iyo beesha caalamka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagon ayaa sheegtay in markab maraykanku leeyahay uu gacanta ku dhigay markab kuwa saliidda qaadaha oo saliidda qaydhin si sharci darraha uga soo qaaday dekad ay gacanta ku hayaan fallaagada dalka libiya pentagon ayaa sheegtay shalay oo isniin ahayd in ciddii wax ku noqota in aan cidina wax ku noqonin qabashada markabkaasi oo aan la ogeyn cidda iskale tallaabadan ayaa waxay timid tallaabadan ayaa waxay tahay mid ay soo codsadeen dowladaha libiya iyo cyprus uuna saxeexay madaxweynaha maraykanka barack obama wararkaasi ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa lagu sheegay in markabka ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada badda ee maraykanku iyadoo ay markabka iyo rakaabkiisaba si dhaqsaa ugu celin doonaan dekedda liibiya ee asadra waa meeshii uu markii hore ka soo shiraacday
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington qaramada midoobay ayaa sheegtay in gulufka militari ee socdaa uu ku soo beegmay xilli beeraleyda soomaaliyeed ay isu diyaarinayaan beera falashada afhayeen u hadlay xafiiska iskudubaridka mucaawanada bini'aadminimada ee soomaaliya ayaa v o a wuxuu u sheegay in lix kun oo qof ugu yaraan ay ilaa ay haatan ay ku barakaceen gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya cabdinuur yuusuf ayaa haaruun macruuf ah waxa uu uga warramay saameynta dhinaca bini'aadminimada ee gulufkaasi military bismillahi raxmaan raxiim guud ahaan horta howlgalka saameyn weyn buu geystay run ahaantii tan ugu weyn waxaa weeye waa barakaca dadka rayidka ilaa hadda intaan hadda qiyaasnay oo mise oo aan diiwaan gelinay kasoo qaxay maaragtay waajib udur iyo meelaha maarata tuulooyinka u dhow dhow meelihii daraad maaragtay ciidamada ay la wareegeen dadka soo gaaray dada waxaa loo qiyaasaya lix lix kun oo ruux qiyaas kale oo maaragtay oo guud aan kama hayno dadka kale oo magaalooyinkan weyn soo gaaren oo tuulooyinka iyo meelaha kale kale laakiin run ahaantii waa way badan yihiin baan umalaynaynaa ilaa hadda trikoobkii iyo waxyaabihii la sameyn laha assessmentigii dadkii barakacay iyo wixii ay u baahan yihiin weli lama sameynin laakiin meelaha hadda laga sameeyo oo keliya oo maaragtay midskii iyo waxyaabaha laga sameeyey waa un baydhabo maaragtay midabka imaaday waxay u baahan yihiin iyo haddii wixii loo qaban kara oo hadda loo qabtay run ahaantii waa gartay meelaha marka dadku ay ka barakaceen waxaad sheegtay waajid iyo xudur meelo kale ma jiraan oo dadku ka barakaceen
buurdhuubo dad baa ka barakacay kiyaastooda hadda ma sheegi karno run ahaantii tuulooyin kale oo maaragtay ura dhexeeyo xudur iyo maaragtay raad dhowraanta dad baa ka barakacay run ahaantii waagi markii ay galeen marka dadka guud ahaan waa preemptive weeyaan dadka marka dadka military baa soo socda hadaa la yidhaahdo dadka waa ka kaxa magaalada waxaa la qiyaasayaa in maaragtay displacement hadda jiro inuu temporary yahay guud ahaan dad oo maaragtay cabso badan soo wajaxday oo magaalooyinka weyn oo maaragtay loo maleeyo in maaragtay iska horemaad weyn ka dhaco ka ka qaxeen sida waajid oo kale iyo sida xudur oo kale waa iska jiraan oo maarata dadkaasna waxaa weeye badi tulooyinku dhowdhow dad galay waa la sheegay cadadkood ma hayno kuwii kalena waa ku hadda kuu sheegay oo soo gaaray maaragtay baydhabo ilaa lix kun oo ruux weeyaan lix kun oo ruuxna waxaa weeye run ahaantii cadad yar ma aha waa garta marka dadkuma waxay u eg yihiin dad iskoodu qaxay mise dad la salkiciyey
hadday cabsi jirto oo runtii la yidhaahdo meeshan ciidan baa kusoo socdo ciidan kalena wuu jooga haddaa la yidhaahdo shacabka waa kacaya maxaa maxaa loo baxa wey waa wa wa waa cabsi weeyaan marka wax hadda oo dagaal weyn oo iska hormaad oo dhacay oo dad oo rayida badi ku dhamaadeen oo saasaynan lama sheegin laakiin cabsada maaragtay dhaqdhaqaaq hadda jira ayay ku salaysan tahay saan saan saan saan u aragnay anaka saan u fiirina ma jiraan degaano weli aan dagaalku gaadhin laakiin laga sii qaxayo oo ku yaalla gobollada baay bakool gedo ama hiiraan hadda run ahaantii warar maaragtay ku saabsan oo dad hadda qaxaayo oo maanta iyo shali socdo oo qulqulaayo meel qulqulaayo noo soo sheegay ma jirto laakiin run ahaantii hadduu hadday wax dhacaan mase oo program saas hadduu jiro kulley waa waan filaynaa in dadka maaragtay si maaragtay kumeel gaara ay ugu taxaan magaalooyinka isna tuulooyinka ay degan yihiin waa gartay marka sidaan u gartay dadkan badankooda waxay yimaadeen magaalada baydhabo maxay tahay baahida haysata dadkaas baydhabo yimid hadda waxaa noo sheegay assessmentiga oo la sameeyey runtii taarikh shan inay heed baan umalayna bishii maarata la sameeyey dhinac maaragtay hoyga iyo cuntada iyo caafimaadka maaragtay waa assessment laga sameeyey maarata interagency assessment aan aan idhaahno maaragtay eedaha meesha ka ka howlgala ay sameeyaan waxay sheegeen in maaragtay dhinac hoyga caafimaadka iyo biyaha iyo cunnada a loo baa loo baahan yahay gurmadka ugu horreeyey waxbaa wax baa la sameeyey adiga waxaan saas u buurneen ilaa maaragtay lix boqol iyo konton qoys maaragtay ayaa wax la gaarsiiyey dhinaca shelterka iyo samkids waxaan idhaahno maaragtay oo oo guryaha iyo maacuunta waxyaabaha ku jiraan sida hadda lasoo sheegay maaragtay heedaha meesha ka ka howlgala koo iyo tobankii bishi maaris maaragtay in in maaragtay heeskaas wax la gaarsiiyo marka run ahaantii waa baahi jirto weeye anakana maaragtay samafal ahaan meeshii aan gaari karno meeshii maaragtay amnigu fiican yahay oo dadkan laga wax la gaarsan karo oo cunad loo marin karo shaqaalaha hay-adahana maaragtay ay gali karaan oo wax ka qaban karaan oo dhan maaragtay waan gaarsinayna insha allah kaasina wuxuu ahaa cabdinuur yuusuf oo ah afhayeen u hadlayay xafiiska iskudubaridka mucaawanada biniaadminimada ee soomaaliya ah oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf oo jooga washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kalweli nagala socotaanna waa v o a washington muqdisho waxaa xilligan la jooga ka socda dibudhis baaxad leh iyadoo qurbajoog dibadda dalka ka soo noqotay ee ganacsato horey dalka usii joogay ay qayb weyn ka qaateen dibudhiska goobo badan oo ganacsi dowladda turkiga ayaa iyaduna kaalin weyn ka qaadatay dhismaha waddooyinka cisbitaalada iyo xarumaha dowladda waxaase dad badan ay isweydiinayaan golihii murtida iyo madadaalada ee national teaterka iyo fankii soomaaliya halka uu ku dambeeyey waryaheena gobolada dhexe ee soomaaliya xuseen xasan dhaqane oo hadda ku sugan magaalada muqdisho ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa noo haya
muuqaalka guud ee dhismaha muqdisho isbeddel weyn ayaa ku yimid marka loo eego sidii uu ahaa bartamihii sagaashamaadkii laakiin golihii murtida iyo madadaalada national theater weli si buuxda ugama soo kaban raadadkii xumaa ee laga dhaxlay dagaaladii sokeeye inkastoo qayb ka mid ah dib loo dayactiray tiyaatarka qaranka oo uu ka muuqdo burbur lixaad leh misena waxaa gudihiisa dhex jooga fanaaniin soomaaliyeed oo weli aan dalka meelna uga cararin abwaan cabdikariin faarax qaari waa maareye ku-xigeenka tiyaatarka qaranka sawir guud waxa uu ka bixinayaa fankii soomaaliyeed iyo weliba maraaxiishii uu soo maray tiyaatarka fanka soomaalidu labaatan iyo saddex sano ayuu burburkii raacay ilaahay wuxuu ku badbaadiyey xaggii suugaanta ama afka soomaaliga ama magaranaysaa taxda iyo tiraaba ayaa la yidhahda tiraabtu waa hadalka tixduna waa wax sugaan leh ismaaciil cumar geelle ayaa ilaahay ku badbaadiyey uu sameeyey kayd shirar badan u qabtay suusan afku u lumin laakiin bahdii fanaaniinta ahayd magacii hallaabuuraha ahaa amaha gabyaaga ahaa ama heesihiisa iyo gabayadiisa iyo sheekadiisu caan noqdaan sida hadraawi oo kale iyo gaari alla u naxariistay nimanka baaritaanka cilmi u baray waxay maanta joogaana waxunba sameeyaan oo waxay u sameyn layihiin mujtamaca ay la hadli lahaayeen ayaa qalbi iyo indho iyo dhegala
waa tahay waa arinta fanka guud ee soomaaliya bal haddii aad isna waxoogaa iga faahfaahiso fanka magaalada muqdisho bal maxaa ku sifey lahayd qofka jooga soomaaliya waaba arki karaa qofka soomaaliya ka maqan maxaad ugu tilmaami lahayd tiyaatarkii qaranka sida uu hadda yahay hadda tiyaatarkii qaranka hobaladii waa beri rag baa ku yuurtucay inaysan baabi'in oo intii coraadu jirta dhan taagnaa heesayey wax sameynayey haddana ilaa boqol iyo labaatan qofoo waxaa joogta waa beriah oo raggii hore u badan yihiin iyo dad cusub oo hadda aan jiil cusub oo aan soo saarnay oo tababareed heesaa wadanimada ah fanaaniinta dhex joogta tiyaatarka waxay isugu jiraan fanaaniintii hore iyo kuwo cusub fanaanada aamine macow aan kula kulmay gudaha tiyaatarka ayaa v o a waxay u sheegtay in kooxdii waaberi ay weli jirto horta fanka waaberi waa fan taagan oo fan qaran ah tiyaatarku wuu burbursan yahay laakiin tiyaatarka burburkiisu macnihiisu ma ahan kooxda waaberi ayaa burbursan kooxda waaberi way jirtaa qaran soomaaliyeed waaye waaberina sideeda u taagan tahay
kooxda waaberi maxaad nooga sheegi kartaa ma kuwo cusubaa lagu biiriyey ma waaberidii hore see waxay yihiin waa kuwa cusuboo hadda lagu biiray waa dhal fanaaniin waaye fanaaniintii hore oo waaweynaay dhashoodii ayaa hadda fanaaniinta waaberi ka mid ah kuwo kaloo cusubna way isaga jiraan laakiin hadda kuma badna wax cusub kuma badna waa fanaaniintii hore ma'alafiinna waa leenahay mullaxamiinaan leenahay madaxaan leenahay dulmiga gumaysiga u dulqaadamayne
samayne alla dilo kuwii dayar bayahaayeen bacadiisu aaminay diiwaanka qarankay baal dahab ku leeyin baal dahab ku leeyin abwaanada hobolada waaberi waxay curiyaan heeso iyo riwaayado inta badan wadaniyada ka hadlaya si fankii soomaaliyeed aanu faraha uga bixin sida uu sheegayo maareeye ku-xigeenka tiyaatarka qaranka abwaan cabdikariin jiir dalka sidii loo jeclaan lahaa dalkeena inuu bay lahay waxaan ku heeslaamay ilaahay inay ummadda tuso dalkeeda inay difaacdaan inay walaaloobaan inay midnimo noqdaan soo maahan ayaanu ka shaqayna wax kala ka shaqayna siyaasi xil waayey ayaa ummaddan qarribay yani wixii ummadda dhib ku ah ayaan dhibkeeda ka badbaadin
abi laga dawoobiyo isku duubni baa timide calayahow daraada qof kastoo damiirli calayahow daraada qof kastoo damiirli dullinimo u noolow dullinimo u noolow dimashuu ka doorbidaaye
dhowaan waxaa dhintay ilaahay ha u naxariistay boqorkii codka maxamed salabaan tubeec een, cabdi tahliilna waa uu xanuunsan yahay ka waran ee, isku xirnaanta ee, fanaaniinta ayaga markay dhibaatooyinkaasoo kala yimaadaan waa isku xiran yahay maariyihii had cabdirax waa jiran yahay sicid xaro waa jiran yahay cabditahil waa arta meeshuu yaallo koon buu ku jiraa fanaankeena geeriyooday maxamed saleebaan tubeec boqorkii codka aas qaranaana loo sameeyey fanaan qaranoon ahay fanaaniin kale oo oo ku xanuunsan ayaga naftirkood waa iska joogaan laakiin hadda waxa ugu liito oo xanuunsan waa cabdi tahliil warsame fanaaniin caan ka ah dhulka soomaalida oo sannado badan dalka dibaddiisa ku maqnaa ayaa dhowaanahanba dib dalka ugu soo laabanayay kadib markii ay dareemeen isbeddel dhinaca amniga
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena gobolada dhexe ee soomaaliya xuseen xasan dhaqan oo haatan ku sugan magaalada muqdisho warbixintanna magaalada muqdisho inooga soo diray halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa amray in la xayiro hantida toddoba sarkaal oo ruusha obama ayaa sheegay in tallaabadani loo qaadayo kaalintii ay toddoba sarkaal ay ku lahaayeen aftidii ruushka u taageersanaa ee gobolka krimiya oo uu kaga go'ayo dalkaasi ukrain wariyaha v o eda luis ramres ayaa warbixintan uga diyaariyey maxamed cabdisandheere oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa soo jeedinaya saraakiisha ruushka ah ee uu hadda maraykanku cunaqabataynta saaray ayaa waxaa ku jira la taliyaal sarsare oo uu leeyahay madaxweynaha ruushka valadimir putin master obama ayaa sheegay in cunaqabataynta lasii ballaadhiyey uu macnaheedu yahay in culays lagu sii kordhiyo xukuumadda moscow marka laga hadlayo arrimaha dalka ukrain waxaannu cunaqabataynta saaraynaa dad gaara oo mas-uul ka ah waxu dhimidda xornimada is-haysashada xuduudaha iyo weliba dowladda ukrain waxaannu caddaynaynaa inuu jiri doono la xisaabtan falalkooda la xidhiira ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in saraakiisha ruushka ah ee la magacaabay ay yihiin ragga furaha u ah siyaasadda keentay in ruushku ciidan geeya gobolka krimiya kadibna axaddii daraad afti laga qaado dadka gobolkaas deggan aftidaas ayaa maraykanku u arkaa mid aan sharci ahayn dadka cunaqabataynta la saaray isniintii shalay ayaa waxaa ku jira dad hubka ka ganacsada oo uu maraykanku sheegay inay taageero dhaqaale siinayeen xoogagga degganaansha la'aanta ka abuurayay dalka yukrain sarkaal maraykana ayaa dadkaasi ku tilmaamay inay xulufo la ahaayeen dowladda ruushka liiska dadka cunaqabataynta la saaray waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka yukrain victor yanukovij cunaqabataynta la shaaciyey ayaa micnaheedu yahay in koob iyo toban sarkaal ay cunaqabatayntu saamayn doonto afar ka mid a ayaa horey cunaqabatayn loogu saaray amar madaxweyne oo obama xilli hore saxeexay ed royce oo ah mudana ka tirsan aqalka hoose ee maraykanka madaxna ka ah guddi hoosaadka arrimaha ciidanka ee kongreeska ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha laga maqli doono mooska dhexdeeda master royce ayaa ugu baaqay maraykanka iyo saaxiibbadiisa yurub inay si dhaqsaa culays u saaraan master putin iyo dadka kale wax la maleegaya iyaga oo kala dhantaalaya awoodda saliidda ruushka ee gobolkaas madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay haddii ay laga maarmaan noqoto inuu cunaqabatayno dheeraada sii saara dalka ruushka hase yeeshee waxa uu sheegay in weli ruushku uu fursad u haysto inuu xiisada dejiyo Going forward, we can calibrate our response based on whether Russia hadda laga chooses to bilaabo escalate waxaannu midayn the war.
karaynaa jawaabtayada annaga oo ku salaynayna in ruushku uu doonaya iyo in kale inuu xaaladda sii huriyo amaba uu dejiyo hadda waxaan rumaysanahay inay weli jirto waddo arrinta si diblomaasiyadeed loogu xallin karo hab lagaga wada hadli karaya maslaxadaha labada dal ee ruushka iyo yukrain ayuu yidhi saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in waddooyinkaasi diblomaasiyadeed ay ka mid yihiin in ruushku uu ciidankiisa ka saara gobolka krimiya uu ku celiyo saldhigyadoodii inuu taageero korjoogayaal caalami ah oo la geeyo dalka yukrain iyo inuu wadahadal la bilaabo dalkaasi yukrain tallaabada maraykanku cunaqabataynta ku saaraya ruushka ayaa timid muddo gaabanuun kadib markii midowda yurub uu cunaqabataynta maraykanka la mida saaray koob iyo labaatan sarkaal oo ruush iyo yukrainiyiin isugu jira warbixintii wariyaheena v o a luis ramres waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuraya dalka masar ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada alexandria iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka masar dadka dibadbaxayay ayaa dalbanayay in la soo daayay madaxweynihii hore ee dalka maxamed mursi waryaheena dalka masar xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira
banaanbaxyo lagu diidan yahay xukuumadda ku-meelgaarka ah iyo ciidamada masaarida ayaa xalay ka dhacay meelo ka mid ah waddankani dibadbaxyadani ayaa intooda badan ka dhacay magaalada eleskandariya ee waqooyiga waddankani waxaana soo abaabulay isbahaysiga taageersan madaxweynihii islaamiga ahaa ee xukunka laga tuuray sannadii hore dibadbaxyaasha oo sitay astaanta fagaaraha raabica alcadawiya ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen afgembiga ka dhacay masar iyo milatariga waddankani taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah wasiirada gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda ku-meelgaarka ah dibadbaxyaasha ayaa ku baaqayay in la soo daayo madaxda axsaabta islaamiga ah iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee maxamed mursi oo weli ku xirxiran xabsiyada dalkani warbaahinta masaarida ayaa baahisay in xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha taageersan ururka akhwaan muslimiinka shalay ilaa iyo xalay bayaan ka soo baxay isbahaysiga ay leeyihiin kooxaha islaamiyiinta ayaa lagu sheegay in maalmaha soo socda ay dhigayaan banaanbaxyo waaweyn oo ay ku diidan yihiin doorashooyinka madaxtinimada ee la filayo bilaha soo socda inay ka dhacaan waddankani arrimahan ayaa imaanaya iyadoo weli dalkani masar ay ka socdaan banaanbaxyada ay dhigayaan ardayda jaamacadaha ee taageersan ururka akhwaan muslimiinka oo lagu dalbanayo in la soo celiyo dhammaan hay-adihii shacabka masaaridu ay soo doorteen xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhowaataan ah, sarifka waa kan wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha qalaad boqolka doolar ayaa saaka oo talaado ah suuqyada muqdisho ku waabariistay heerka qabashada hal malyan iyo sagaal boqol oo kun oo shilin soomaali ah halka heerka bixinta uu ka yahay hal malyan sagaal boqol iyo labaatan kun boqolka yuurowga ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa boqol afar iyo soddon doolar waxaana heerka bixinta uu marayaa boqol lix iyo soddon doolar boqolka bown ee ingiriiska ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa boqol doolar waxaana heerka bixinta uu cagacagaynayaa boqol saddex iyo lixdan doolar boqolka riyaalka sacuudiga ayaa muqdisho heerka qabashada ka jooga shan iyo labaatan doolar iyadoo heerka bixintana uu taagan yahay lix iyo labaatan doolar boqolka bira etoobiya ayaa heerka qabashada la kala siisanayaa sagaashan kun oo shilin soomaali ah waxaana heerka bixinta lagu sarifayaa boqol kun kunka ka yimani ayaa muqdisho heerka qabashada ka jooga boqol iyo sagaashan kun oo shilin soomaali ah waxaana heerka bixinta uu yahay laba boqol iyo toban kun haddii aynu eegno dhinaca maciishada iyo suuqyada muqdisho loorka sokorta ayaa muqdisho ka jooga afar iyo soddon dolar halka loorka bariiska nooca xamsaha uu ka yahay lix iyo afartan dolar loorka bariiska safaari ayaa waxa uu joogaa toddobiyo labaatan dolar iyadoo loorka nooca bariiska amiirana uu yahay sagaal iyo labaatan dolar loorka burka ayaa lagu iibinayaa lix iyo labaatan dolar waxaana kartoonka baastada uu joogaa toban dolar gasaca caanaha ankar ayaa muqdisho ka jooga siddeed iyo toban dolar waxaana gasaca caanaha xilwa la iibinayaa lix iyo toban dolar gasaca caanaha xayaad ayaa qiimo ahaan muqdisho ka jooga shan iyo toban dolar iyo bar caaga labaatanlaha ee saliid macsarada ayaa lagu iibinayaa toddobaatan dolar halka caaga labaatanlaha ee saliid cadeydana uu ka yahay afar iyo labaatan dolar xubintii sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha kala duwanna dhegaystayaal saaka intaa ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay xasan kaaf cabdiraxmaan qoyste iyo xubintaasi sarrifkii suuqyadaal ka dhegeysanaysaana waa v o washington haatanna dhinacii sugaanta aan soo qabto heesay qaado fanaanada farxiya fiska
qaadisay farxiyo fiska ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo intaan mar kale wada kulmi doonno afarta galabnimo waa anigoo ibraahim xasan daandurey maxamed cabdi sandheere iyo maxamuud ibraahim cali oo xagga farsamada ah iyo dhammaan bahda v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.